madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay hindisaha horumarinta muqdisho cusub oo ay ku jiraan dhismaha garoon diyaaradooda casri ah takad cusub iyo aag dhaqaale oo muhiim u ah horumarinta caasimadda madaxweynaha ayaa bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa ajaanibka ah ee door muhiim ah ka qaatay mashruucan kaas oo qorshihiisu yahay in markaasi muqdisho cusub laga hirgeliyo dalka moodhalka ama qaabka muunadaada ee ah dhaqaale ay hogaaminayaan brivatka ama ganacsatada in uu noqdo modelka economic developmentiga dalka private driven economic development model oo ah modelkaas hantida dadka soomaaliyeed oo dhan laysu keeno ganacsatadana waxaan aada iyo aada ugu dhiirigelinaynaa inay dadka soomaaliyeed oo dhan ka qeybgeliyaan ee ayaga intooda wax haysata keliya inta wax isku dardarsadaan aanay hore u soconin ee dadka soomaaliyeed kuwa waxoodu meel dhexa yihiin kuwaay hooseeyaan iyo kuwa aad u yar madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ganacsatada soomaaliyeed wuxuu markaasi sheegay inay door muhiim ah ka ciyaaraan dibudhiska dalka xilli aysan jirin dowlad xoogan iyagoo keenay adeegyo muhiim ah oo aan markaasi ka jirin meelo badan oo caalamka ayuu markaasi sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkan waxaad ku arkayseen in mashaariicdan halkan laga hadlaya maanta airboortka cusub leh dekada cusub leh maxaanku rahda economic zone kale dhammaan ilaa boqol milyan oo sheer in ay ka koobnaan doonaan oo dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba loo bandhigi doono in ay uga qayb qaataan mashaariicdaas maanta biri sanadka dambe sanadka sii dambe toban sano toban shan sano intii soo socotoo dhan iyo mustaqbalka haddii aad la yihahdo sababta boqol milyan looga dhigay sheerarka iyo sababta soddon iyo iyo iyo shan dollar iyo iyo jarjar yar looga dhigay sheerka qiimihiisa waxay tahay waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed oo dhan mashaariicdan inay wax ku yeeshaan waxaan rabnaa oo fikirkanagu yahay in wiilka soomaaliyeed ama odaga soomaaliyeed ee gaarigacanka mooska iyo qudaarta ku dulhaya ku dul iibsanaya gunti iyo gunaanadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in mashruuca muqdisho cusub uu ka koobnaan doono garoon diyaaradeed iyo tekad casri ah kuwaas oo ka qayb noqon doona aag dhaqaalo oo la filayo inay saameyn weyn ku yeelato horumarinta dhaqaalaha ee dalka